culimadu iyagoo ka iyagoo gudanaya waajibka ka saaran ilaalinta diinta iyo danaha ummadda kadib markay u kuurgaleen baaqyada ka soo baxay kooxdaas waxay caddaynayaan kow in kooxdaas ka mid tahay kooxihii qaatay fikirka takfiirka oo ka unkamay lixdameeyadii xabsiyada dalka masar uuna hogaaminayay ninka la yidhaahdo shukri mustafa oo asaga iyo kooxdiisa loo tiriyey dilkii sheikh doctor maxamed xuseen aldahabi markuu sanadku ahaa kun sagaal boqol todobiyo todobaatanki labo fakarkan wuxuu ku salaysan yahay gaalaysiinta dadka muslimiinta ah intooda badan sida ku cad baaqyadooda gaar ahaan baaqa laba saddex kooxdan waxay ka duulayaan faham khaldan oo ku saabsan masaa'il ka mid ah caqiidada islaamka iyo siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay si qalloocan uga tarjumayaan una horseedaysa talaxumo iyo tallaabooyin aan la mahadin afar culimmadu waxay ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan fakarka gaalaysiinta oo ay waddo kooxdan iyo kuwa la mid ah sida kooxda loo yaqaano takfiirka oo jooga meelo dalka ka mid ah hoggaankooduna uu yahay maxamuud nuur cusmaan shan culimmadu waxay ugu baaqayaan kooxdan inay ka toobad keenaan gaalaysiinta iyo meelka dhaca ay u geysanayaan dadka muslimiinta ah lix waxaan ugu baaqaynaa culimmada dunida islaamka gaar ahaan culimmada soomaalida inay ummadda uga digaan wax kasta oo halis ku ah diintooda iyo maslaxadda caamka ah